halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa sabti ka bisha abril sanadka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo hadda u daweysyo caashi ibraahim aadan
waxaa ku waajibay maadaama aanu qofka soomaaliga ee reer puntland oo soddonka doolar qaata cashuur ku waajibtay waxaan qabaa wiilka kale oo soomaaliga ah oo ka shaqeeya hay-ad saddex kun oo doolar qaata inay cashuur ku waajibto waa wasiirka maaliyadda ee puntland shire xaaji faaraax oo ka warramaya qorshe cusub oo canshuuraha puntland la xidhiidha qaar ka mid ah haweenka oo ka cabanaya in laga qadiya maamulka degmooyinka gobolka banaadir waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa gaaray dalka maleeshiya oo ah meeshii saddexaad uu ku hakado booqasho uu afar waddan ku marayo si uu xoojiyo cilaaqaadka maraykanka iyo xulafadiisa eeshiya madaxweynaha ayaa la filayaa inuu isku daya inuu dabciyo welul uu ra-iisul wasaare najiib rasaaq ka qabay heshiiska isbaha wadaagsiga ganacsi ee obama la gala dalalka eeshiya ee ku laala badweynta basifiga maleeshiya xiriir ganacsi oo dhowlala shiinaha waxayna horey uga soo horjeesatay qeybo ka mid a heshiiskani ka hor intaas uusan ka tegin kuuriyada koonfureed maanta gelinkii hore obama waxa uu hadal u jeediyey ciidamada maraykanka saldhigga kuleh siyool isagoo sida uu hadalka u dhigay u sheegay in maraykanka uusan ka labalabayn doonin adeegsiga xoog militari haddii halis ay soo wajahdo xulufadiisa iyo ammaanka danaha maraykanka ee gobolka
dalalka toddobada ah ee ugu dhaqaalaha roon adduunka ayaa isku raacay in cunuqabatayn hor leh lagu soo rogo ruushka iyadoo loo aanaynayo tallaabadiisa ku aadan waddanka ukraine war wadajir ah oo ay soo saareen kooxda laysku yidhaahdo g seen oo ka kooban dalalka maraykanka kanada britain faransiiska jarmalka talyaaniga iyo jaban ayaa waxay sheegeen in ay ka arrinsanayaan in ay sii xoojiyaan cunuqabataynta ruushka sarkaal ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in cunuqabatayntan cusub ay bilaaban doonto maalinta isniinta ah ee soo socota ra-iisul wasaaraha ukraine arsani yatsenyuk ayaa ku eedeeyey ruushka in uu doonayo inuu awood militari iyo mid siyaasadeedba uu ku qabsado dalkiisa xilli moscow iyo kiyefba ay ciidamadoodu kusii dhow yihiin xuduudda master yatsenyuk ayaa u sheegay golihiisa wasiirada kumeel gaarka ah kulan ay yeesheen in moscow ay doonayso inay bilowdo dagaalka saddexaad ee dunida
saraakiisha militariga ee ku sugan afghanistan ayaa sheegay in sahan ka mid in shan ka mid a ciidamada gaashambuurta neto ay ku dhinteen diyaarad helikobtera ku burburtay koonfurta dalkaasi isbahaysiga militari ee maraykanku horkacayo ee dalkaasi jooga ayaa warbixin ay soo saareen maantaoo sabti ah waxay ku sheegeen in baaris ku aadan wax sababay burburka diyaaradda uu socdo wax faahfaahin intaa dheerna kama aysan bixinin
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegaya in duqeyn dhowr ah oo loo geystay isu soo bax ay soo abaabuleen shiicada ay ku dhinteen ugu yaraan sideed iyo labaatan qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen daraasino kale maalmo yar uun ka hor doorashooyinka baarlamaaniga ah ee waddankaasi qaraxyadan dhacay maalintii jimcaha ayaa waxa ay ka dhaceen ka dhexdhaceen kumanaan taageerayaal u ah kooxda la yidhaahda asaayib al xaq oo isugu soo baxay banaanbax ka dhacay garoonka kubad cagta oo ku yaala bariga magaalada baqhdaad koox ka go-day calqaacidaha ayaa sheegatay mas-uuliyadda iyaga oo ku qoray bog internet iyagoo sheegaya in ay sameeyeen weerarada duqeynta ah si ay uga argoostaan dil muslimiin sunni ah ay u geysteen fallaago shiica ah
v o a ayaad weli nagala socotaan wasiirka maaliyadda puntland shire xaaji faarax ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshe maamulka puntland uu doonayo inuu canshuur ugu soo rogo shaqaalaha hay-adaha ajaanibka ee deegaanadaasi ka howlgala wasiirka wareysi idaacadda v o a waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo la xiriira canshuuraha puntland faaduma yaasiin jaamac wariyaha v o a ayaa magaalada boosaaso ku wareysatay waxayna ugu horeen weydiisay inuu faahfaahiyo canshuuraha laga qaadayo shaqaalaha hay-adaha ajaanibka cashuuraha waxaa loo qaadi doonaa annaga wasaaradda xiriirka caalamka iyo qorshaynta ayaa wadagallay heshiis maadaama ay hay-ado caalamiga yihiin inay naga xigsadaan xeelama caalimka waxaa ku waajibay maadaama aanu qofka soomaaliga ee reer puntland oo soddonka doolar qaata cashuur ku waajibtay waxaan qabaa wiilka kale oo soomaaliga ah oo ka shaqeeya hay-ad saddex kun oo doolar qaata inay cashuur ku waajibto sidaa darteed wasaaradda ayaa qorshayn doonta foomka iyo wejiga looga qaadi doono iyagaana noo soo gudbina nagana xigsan doona waxaad ii sheegtay shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha caalamiga inaad ka qaadaysaan cashuur mushaharooyinkooda cashuuro kale ma jiraan oo ku waajibay ha cashuuro kale ku waajiba jira baabuurka u kiraysan guriga u kiraysan labadaba cashuur baa ku waajibtay sidaa darteed cashuuruhu waa badan yihiin hay-adaha caalamka ku waajibay hay-aduhu waxay bixiyaan waxay siiyaan injo ooyo wadani ah ayaa badanaaba qandaraasyada qaata hay-adaha marka cashuurtu ma hay-aday ku waajibaysaa mase qandaraaslaha ayay ku waajibaysaa badanaaba waxa weeye qofkii kontraada qaata ayay cashuurta ku dhacaysaa oo kontraada la siiyo sida cashuuraha kale u waajibaan laakiin si cleara cad waxa aan ka wada shaqayn doonaa wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga waxaa la sheegaa in ay jirto ama aad u soo jeediseen hay-adaha caalamiga ah in lacagihii ku dhici jiray xawaalaadaha sida gaarka a loo leeyahay in ay soo maraan bangiga puntland arrintaasi ma hirgasha ilaahi hadda maya ma hirgelin laakiin waa u soconnaa dariiqa wakhtiga dhow insha allah waxaan rajayn doonaa weji kii hore ka bedelan inaanu samayno muddadii sagaashanka cisho ahayd ee aad xilka haysay maxaad kusoo kordhisay wasaaradda lacagta ee aad ka shaqayso wasaaradda waxyaalo badan baan kusoo kordhinay waxaanu kusoo kordhinay inaanu maamulka iyo marinta aanan wax badan ka bedelo ma bilowdeen hawshaa hawshaas waa noo bilaabatay waxaa jira degmooyin fara badan oo aanu hawshaa ka bilownay oo aanu doonayno inaanu sii wadno haddii ilaahay idmo waxaanu rabnaa inaanu ballaarino maaragtay meelaha cashuuraadka laga qaado degmo kastana isku filaato oo iyadu ay iska bixiso mushaarooyinka iyo wixii la mida aanay boosaaso iyo iyo dekeda keliya aysan ku xiraan mudane wasiir qof walba oo ganacsada ah waxay bixiyaan cashuur cashuuraha maxaa lagu qabtaa jiritaanka dowladnimona asaas waxa u ah cashuur in la qaado cashuurtaas aanu qaadnana waxaanu ku bixinaa mushaharooyinka mushaharooyinkaasoo aanu siino waxaa amniga dowladda shaqaalaheeda iyo wixii kaleeto adeega ay dowladdu u baahato ayaanu ku bixinaa amnigu waa waxa uu noogu horeeyo briyortiga noogu horeeya oo aanu ku bixino boqolkiiba hadda waqhtigan xaadirka boqolkiiba dhowr iyo lixdan saddex iyo lixdan ayaanu ku bixinaa amniga
mudane wasiir dadku waxa ay walaac ka muujinayaan cashuurta laga qaado dekeda magaalada boosaaso badeecadaha iyo xoolahaba inay ku badan tahay arrimaha maxaad ka qabanaysaan ma laga yaaba inaad wax ka khafiifisaan wax badan baanu ka qaban doonaa daraasaanu wadnaa daraasadaasanu wadno waxaan u kuurgelaynaa cashuurta meelaha ay ganacsatadu ka cabanayaanin oo ay leeyihiin qaali bay nagu tahay inaanu wax ka qabanno baanu diyaaru nahay daraasadaas markay soo dhammaato waxaanu jecel lahay annaga iyo ganacsataduba inaanu wada fadhiisanno wixii information oo aan u baahan nahay ama aan isleenahay ee iyagu leeyihiin daraasadaas lagusoyay kusoo bixi doonaa qiimayn baanu samayn doonaa tareefadii baanu hadda wadnaa
shiree xaaji faarax wasiirka maaliyadda maamul goboleedka puntland oo magaalada boosaaso ugu warramay wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac
galab wanaagsan habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay qaar ka mida ururada haweenka kuwaasoo ka cabanaya in haweenka aan door laga siinin maamulka degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa dhowaan isbedel ku sameeyey maamulka degmooyinka islamarkaana xilka ka qaaday dhammaan madaxdii hore warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaha v o a axmed xasan colaad qaar ka mid ah haweenka magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda federaalka ee soomaaliya in aysan si wanaagsan uga helin canaab xasan cilmi waa guddoomiye ku-xigeenka haweenka qaranka soomaaliya waxayna muujisay in haweenku meel looga dhacay xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda dhexe ee soomaaliya gabadhii guddoomiyaha degmada ahayd warta nabadda waa la bedelay ha la bedelay maxaa lagu bedelay nin lix iyo tobankii kale afar iyo toban degman hadda waa la magacaabay afar iyo toban wiilal oo dhallinyaraha baa loo magacaabay oo maskax soo koraysa ah maxaa ma gabdhaha ma kuwa aan jaamacada ka soo bixin baa ku jira ma kuwo iyagu xilka aan gudan karin baa ku jira haddii inamada loo magacaabayo guddoomiya degmooyinku lagu qaadanayo jaamacado annagoo jaamacadii waa ka baxnay kartiya awoodna waa leenahay maxayse ku dhacday maamo oo ay weydiinayaan su-aal ah maxaa deeqa haddii la bedel gabadh loogu bedeli waayo jawaab ma heli karo anigu waayo sababtoo sistamkani wuxuu ka yimi miiska wax lagu qaybsanayo dee annaga gabdho nooma fadhiyaan gabadh u dooda haweenka soomaaliyeed basishankan joojiya looma dhammaa arrintana ma yeelayno dee gabadh u dhahaysaa meesha meesha uma jirto sidoo kale warsan xasan xagar waxay ka mid tahay ciidamadii xoogga dalka ee dhowaan la ruqseeyey waxayna sheegtay in ka badan toddoba boqol oo haweena in ay haysato dhibaato xagga amniga ah dowladdiina aysan ka helin wax daryeel ah annagoo ah gabdhaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahna toddoba boqol siddeetan iyo kow gabdhood ah saraakiil saraakiil xigeen dabley hal subax taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu noo dareeriyey bannaanka ilaa hadda afar bilood baan waxaanu la'nahay xaquuqdayadii meelaan ka raadsanno iyo cidna qaabisha haddaan baarlamaanka u tagnay haddaan meel walba tagnay cidna soo dhowaysa oo na tidhaahda waxaasaan idiin haynaa baan kalaan sawda xasan waxay ka mid tahay haweenka aragga aan lahayn waxayna ku nooshahay magaalada muqdisho waxayna ka hadlaysaa sida xuquuqda haweenka aragga la-ah aysan uga helin dowladda federaalka ee soomaaliya daryeelkii ay ku lahaayeen aniga maku hadlaaya dadka aragla oo keliya waxaanu hadlaa naafo oo dhan oo gabdhaha soomaaliyeed oo naafada ah naafada soomaaliyeed rag iyo dumarba ma helin xaquuqdood dowladda waxaan u dirayaa maxay ahayta dastuurka la diyaarin doona in ay ku soo daraan naafada ayadoo si wanaagsan looga hadlaayo xuquuqdoodina ma helin maxay ta siiba haweenka aaday u dayacan yihiin ayagoo maxay ta haweena dhibta haysata haweenkao dhan la haysata dhibta guudoo soomaalida haysata la haysata haddana maxay sii yihiin naafo deeqa cabdiqaadir waa guddoomiyihii hore ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho waana haweeneyda keliya ee ka tirsaneed maamulka gobolka banaadir ee xil degmo ka haysay magaalada muqdisho waxayna v o e-da uga hadashay sida dareenkeeda uu noqday markii xilka qaadista lagu sameeyey isbedelka wax fiican waayo dowladdana in la iswada bedelo muhiim waaye sanadba qofaa jooga oo shaqeeya laakiin weyl loo soo maruu leeyahay isbedelka annaga waxaan sugaynay in golo deegaan la dhiso doorasho la bilaabo maadaama uu federaal jiro kumeel gaar aan kasoo gudubnay waa loo diidan yahay gobolka banaadir iyo labada shabeelle inay doorasho ka cabashadan ka soo baxday qaar ka mid a haweenka muqdisho ayaa imaanaysa xilli isbeddel buuxa lagu samaynayo inta badan degmooyinkii gobolka banaadir balse cabashadan haweenka ka yimid ayaan la ogeyn sida dowladdu ay wax uga qaban doonto axmed xasan colaad v o a muqdisho
dowladda suudaanta koofureed ayaa baasaboorada ka qaaday afar siyaasi oo shalay xabsiga laga sii daayey kuwaas oo horay ugu eedeysnaa inay isku dayeen wax ay dowladda ku tilmaantay afgembi bishii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay dhanka kalena madaxweynaha kenya uhuru kenyaata oo urur goboleedka igaad ugu qaabilsan xasarada suudaanta koofureed ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalada weli kasii socda dalkaasi iyadoo uu jiro heshiis xabad joojina oo ay dhinacyada ishaya ay gaareen daawda weyso stuudiya la fadhi ayaa khadka taleefonka kula xiriiray siyaad maxamed rooble oo ah wariye ku sugan magaalada jubba
siyaasiyiintaasi ka tirsan koonfurta suudan islamarkaana ku jira xabsiga oo shalay lasii daayey wararka ugu dambeeyey waxa aan helena sheegayaan in xukuumadda koonfurta suudan ay ka reebatay baasaboorradii iyo dukumentiyadii dhanka socdaalka waxaana arrintaasi runtii ay dhalisay in mucaaradka iyo iyo weliba kooxaha iyagu markaasi doonaya in wadahadallada ay ku biiraan ay cabaareeyaan tallaabada dowladda ay qaaday laakiin ilaa iyo hadda ma caddo sababta ay dowladda ay uga qaaday baasaboorada waxaana la sheegayaa in dowladdu ay sheegtay in siyaasiyiintan ay joogayaan waddanka islamarkaana dowladda ay la shaqayn doonaan madaxweyne salvakiir markii dadkani la soo daayay waxa uu sheegay in lagu dhiirigelinayo dadka inay waddanka gudihiisa sii joogaan oo ay qayb ka qaataan dadaalada la doonaya nabadda lagu soo celiyo ma laga yaabaa tallaabadaasi inay tahay mid daacada mise waxaa madaxweynaha laga yaabaa inuu doonayo inuu kala dhantaalo midnimada siyaasiyiinta ka tirsan mucaaradka runtii markii shalay lasii daayay afartan siyaasi oo uu ku jiray xogayihii hore ee s p l m ka bagan amum madaxweyne salvakiir waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii wadanka nabad loogu soo dabaali lahaa islamarkaana ay ay uga shaqayn lahaayeen dhankooda laakiin madaxweyne kiir kama hadlin arrintan ku saabsan in baasaboorada laga qaadayo laakiin hadalkiisa waxaa ka dhadhamaysay in siyaasiyiintan yani wadanka ayna dhaafi doonin oo ay joogi doonaan wadanka koonfurta sudan waxaana soo baxaya warar sheegayay in afartan siyaasi oo runtii miisaan culus ku lahaa koob iyo tobankii shaksi ee bishii december afgembigii fashilmay la sheegay inay ka dambeeyeen oo xabsiga ku jiray waxaana lagu waday in ay u kicitimi doonaan magaalada addis ababa oo ay ka socdaan wadahadalada labada dhinac mucaaradka iyo dowladda iyagoo markaasi la sheegay inay ku biiri doonaan madaxda mucaaradka laakiin ay hadda ma jirto kiir sababo uu ku sheegay in baasaboorada raggaasi loo diiday waddankan ay sii joogi doonaan marka laga soo tago in loo diiday inay waddanka ka dhoofaan ma jira walaac ku saabsan amnigooda maadaama weli waddanka uu ku jiro xasarad siyaasadeed oo weliba colaaduhu ay sii fidayaan dowladdu waxa ay sheegtay in madaxdan amba afartaasi shaksiyo lasii daayay ay dowladdu ay la socon doonto arrimahooda islamarkaana waddanka ay joogi doonaan laakiin sida markii horeba dhacday toddobadii xubnood ee ka horreysay ee lasii daayay arrimo dhanka ammaanka awgeed ayay waddanka kaga carareen marka weli waxaa jiro walaac runtii iyaga naftigooda ay qabaan oo ku saabsan xaaladda waddanka uu ku jiro iyo inay sii joogaan magaalada juba oo wax walba markaasi ay dhaci karaan dhanka kale marka aan ka hadlayno arrimaha koonfurta sudan waxaa ka mid ah inay jireen dadaalo dhinaca nabadda ah oo dalalka gobolka ay wadeen oo siyaasiyiintan haatan lasoo daayay ayba doonayeen inay qayb ka noqdaan wadahadallada ka dhacaya magaalada addis ababa ilaa iyo haatan maxaa kasoo kordhay wadahadalladaasi ka socday addis ababa wadahadaladaasi addis ababa oo runtii iyagu markaasi caqabado badan ay soo wajaheen waxaa lagu ballansan yahay in si rasmi wareegii saddexaad u furmo beri oo taariikhdu ay tahay toddobiyo labaatan islamarkaana mucaaradkii dowladdu isku soo hor fadhiisan doonaan markii lasii daayay afartan xubnood ee ugu dambeysay xoogaga mucaaradka wararka soo baxayay waxa ay sheegayaan rajo fiican in laga qabo in beri wadahadaladu ay ku furmaan weji fiican waxaana runtii arrintaasi ka hadlay afhayeen ka tirsan mucaaradka oo isagu addis ababa ka hadlay oo sheegay in ay soo dhaweynayaan tallaabada dowladdu ay qaadatay ee lagu sii daayay afartaasi xubnood oo saaxiibadooda ah islamarkaana ay ku dhiirigelinayaan sidoo kale in loo ogolaado inay ka qayb galaan wadahadallada addis ababa madaxweynaha kenya oo isagu ururka igaad ugu qaabilsan arrimaha koonfurta sudan war uu soo saaray maanta waxa uu ku sheegay inuu aada uga xun yahay in weli dagaal ay ka socdaan koonfurta sudan oo dad badan halkaas ay ku dhimanayaan labada dhinac ee heshiiska gaaray waa dowladda mucaaradkuna ay u muuqdaan kuwo jebiyay heshiiskii xabad joojinta islamarkaana waxa uu ku baaqay amaba uu sheegay in dhowaan uu dhici doono kulan gaara urur goboleedka igaad uu ka yeelan doono arrimaha suudaanta koonfureed marka ma laga yaabaa in dalalka gobolka oo horey ugu muuqday in ay wax ka qaban wayan arrintan in markaan ay dhab ka tahay in ay wax ka qabtaan arrimaha koonfurta sudan
daud sidaa sheegtay madaxweynaha kenya runtii waxa uu sheegay in xadgudub weyn lagu sameeyey xabad joojintii islamarkaana wadahadal gaara oo ku saabsan koonfurta sudan la qaban doono wararku waxay sheegayaan wadahadaladaas gaarka in diiradda lagu saari doono qaabkii ciidamo ka socda gobolka loo keeni lahaa koonfurta sudan waxaa sidoo kale muuqata in weli uu jiro tafaraaruq aad aada u xoogan oo u dhexeeya wadamada gobolka ee ku aadan qaabka loo wajahayo arrintan arrintan koonfurta sudan dowladda sudan ee uu hogaamiyo madaxweyne cumar al-bashiir runtii dhowr maalmood ka hor waxa ay sheegtay in aada ay u saluugsan tahay qaabka ay u socdaan wadahadallada koonfurta sudan islamarkaana sida ay u wadaan wadamada gobolka waxaana soo baxaya in weli ay jirto tafaraaruq waxaana dowladda sudan naftigeedu ay runtii u sheegtay dowladda koonfurta sudan in ciidamada uganda ee wadankani joogo ay isaga baxaan iyadoo soo baxayaan eedeymo kale oo ka imaanaya dowladda uganda oo loo jeedinayo suudaanta waqooyi marka waxaad moodaa weli in uu jiro tafaraaruq udhexeeya wadamada gobolka oo weli ku saabsan ciidamada joogo iyo qaabkii ciidamo kale loo keeni lahaa
kaasi waxa uu ahaa siyaad maxamed roble oo ah weriye ku sugan magaalada juba oo khadka taleefonka ugu warrameeyey daawud aweyso washington jooga
iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofonka waxaa diyaar u ah falastiin axmed iimaan
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali guddoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha dhaqaale iyo howlaha bangiga dhexe guud ahaan marka ugu horeysa mudane guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka horey gudoomiyaha baanka waa usoo qabatay dabcan haddana si kusimaha u heysay ka hor intii aan toddobaadkan lagu golaha wasiirada aysan ku ansixin inaad xilkaasi qabato hawsha bankiga markaad fiiriso waayo aragnimadaada horena fiiriso maxaa ku qiimeyn lahayd hawsha hadda bankiga u baahan yahay wixii lagu bixin karaa mar kastaba waxay ku xiran tahay hadda markaas marxaladda la joogo iyo sida ay tahay xaaladdu ay tahay ayihii ugu horeysay bankigu wuxuu ahaa banki dowladda mashhuurta lama ictiraafsanin dowladda kumeelgaaray ahayd ayaamihii dhaweyd oo kumeelgaarka anigu aan ahaana waxay ahayd haddee muddo kooban bay ahayd oo moogta waxba lama samayn karin bankigu waxa kaleeto ugu daraa markaas waxay ahayd aan waxba lala qaban karin bankigu ma lahayn guddi maamul bankiga sidiisaba waxaa xukuma awoodda ugu sarreysa waxaa iskale guddiga maamulka ee maleha ma laha guddoomiyuhu iyagaa siyaasadda u gooya iyagaa jahaynta iyo sidii loo jahayn lahaa iyo wixii la qaban lahaa iyo barnaamijyadii oo dhan u sameeya markaas baa guddoomiyaha moogtay taas buu ku dhaqmaa oo ku socdaa marka hadda waxaa lagu dhawaaqay guddigii maamulka markii ugu horreysay muddo ka badan dhow soddon sano meelahaas muddo dhan bankigu marna ma yeelan guddi maamul oo rasmi ah macnaheedu waxa weeye xataa waayihii horeeto dowladdii dowladihii kumeelgaarka ahaa iyo dowladdii horeeto kacaanka iyo intaasoo dhanna ma ma jiri jirin guddi maamul oo oo rasmi bankigu ma lahayn markii ugu horreysaba hadda loo soo si loo magacaabay guddi maamul oo aan u arko weliba dad waxgarad ah oo fiican oo xagga aqooneed iyo xagga khibradeed iyo leh dadka lasoo magacaabay iyaga markaas waxa weeye waxaan filayaa hadda wax badan in ay qaba la qaban kari doono oo maamul adduunka laga ictiraafsan yahay waayo adduunka lama ictiraafsan hadduusan lahayn guddi maamul oo waxaa loo yaqaanaa hawl aan hogaamintiisu ayaan dhammayn oo adduunku uusan la dhaqmi karin oo la macaamili karin marka waxaan filayaa in badan oo barnaamijyaho fara badan baa la samayn karayaa marka hadda oo arrintaasi fududeynayso gudoomiye bal dad badanaa weli howlaha bankiga aad muddaa inay shaqooyinka kale maaliyadda uga qaldamaan maxay tahay shaqada bankiga dhexe ee soomaaliya u qabto bankiga dhexe wuxuu leeyahay howla go-aan oo gaar ah oo banki dowladeed oo mis leh ilaa xad markii uu awoodiisa inuu uleh awood gooni ah sida oo ka baxsan sida wasaaradahoo kaleeta iyo oo guddigaas maamulka markii loo sameeyo wuxuu u madax banaan yahay inuu shaqooyin fara badan bankigu uu qabto oo dowladdu ay dushaas ay ka ilaalinayso bankiga shaqadiisa waxa ugu weyn horta inuu ilaaliyo asxaarta inuu ilaaliyo iyo qiimaha shilinka soomaalida oo hadda sida aad ka warqabtaan hadda isagiiba dirqi iyo dhibaato ku jira iyo baaba ku jira shilinka soomaaligu oo siintaas sii sii kasii baxaya suuqa taas waxay keentaa qiimaha shilinka soomaalida hal la ilaaliyo macnaheis waxa weeye waa sicirka iyo nolosha maogtahay ay ku salaysan tahay in la ilaaliyo baa ugu horeysa bankiga waxaa laga rabaa oo oo shardiga labaad u ah hay-adaha maaliyadaha oo maaliyadda oo gaarka ah sida bankiyada iyo xawaaladaha iyo kuwaasi inuu kormeero oo la ilaaliyo inay lacagaha ay hayaan ummadda ay u hayaan inay ayan ku tagrifadin maogtahay si fiican maamul fiican loogu sameeyo waayo muhim bay u tahay lacagahaas ilaalintoodu waayo iyaga markaas maalgelinta lagu sameeya dhaqaalaha kaleeto iyo moogta bangiyadii ay ku sameeyaan ama xawaaladuhu haddaba moogta lacag bay qabtaan oo deposit bay qabtaan maadaama ayan bangiyo ganacsi ayan jirin arrimahaasoo dhan baa markaas waxay ubaahan in laysan la siiyo bankigu uu controlo mas-uulu ka yahay inay shaqadooda qabtaan inay si fiican hawshaas u fulin karaan shaqadiisa waxaa kamid a bankiga inuu misle dowladda dowladda inuu u yahay bankigii dowladda inuu yahay oo khasnajigii dowladda u yahay oo dowladda uu isagu ay ku maamulato dhexdiisa miisaaniyadda iyo kharashka iyo dakliga iyo waxao dhan isagu uu yahay bankigii dowladda u yahay awoodiisa bankiga shuruudihiisa iyo shaqooyinkiisa waxaa kamid ah inuu bankigu ka shaqeeyo horumarinta dhaqaalaha iyo iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iyo wax soo saarka iyo waxaasoo dhan inuu ka shaqeeyo oo hadba isaguusan toos badanaaba meelaha qaarkood uma sameeye wuxuu siyaasad dhinaca siyaasadda buu ku sameeyaa dhinaca kaleto waxaa ku sameeya bangiyo ganacsi iyo markii la furfuro oo maogtii amaahda ay bixinayaanin oo la oranayo dhinacaas loo duwayo dhinaca ha loo badiyo iyo dhinacaasa waxtarka uu ku jiraa bangiga shaqadiisa waxaa kaleeto oo kamid ah inuu soo saaro lacag rasmiya oo waddanku uu ku shaqeeyo oo lacagta waddanka lagu maamulo oo shilinka soomaaliya la yidhaahdo inuu isagu soo saaro isaguna wuxuu leeyahay xilkaasna isagu leeyahay mid shaqadiisa waxaa kaloo kamid a inuu dowladda kala taliyo arrimaha dhaqaalaha inuu kala taliyo baa laga rabaa oo ogta waxa weeye iyadana kamid ah howlahaas oo dhan baa bandigu ay kamid yihiin shaqooyinka laga rabo gudoomiye howsha aad sheegtay hadda ee ay ka mid tahay kontaroolka lacagta shilin soomaaliga oo kale waxaa moodaa in qiimihii lacagta uu aada hoos ugu dhacayo dadkuna ay aada ugu dhowaanayaan isticmaalka lacagta doolarka ah si muxuu arrimahaasi bankigu ka qaban karaa
horta lacagta doolarka hadda meesha ay gaartay muddo fara badan horta doolarku waa soconahayaa oo waxa weeye doolarka hadda hadda lacagta waxa wax lagu kala iibsadaa hadda inta badan lacagaha badbadan oo dhan waxa weeye waa waa doolar xooga waxaa dhici kartaa weliba waayihii ayan dowladdu ayan jirin dowlad rasmi ayan waddanku uusan lahayn oo lacagtan shilin soomaaliga qof walba uu soo samaysanayay markaas waa lagu badbaaday horta lacagta doolarka oo dadku haddii doolarku dadku sooma samaysan karin haddii kaleeto qof walba wuxuu soo samaysan lahaa shilinkaas deentaabuu soo samaysan lahaa marka doolarka horta muddo wuu soconayaa laakiin misna lacagta qaranka uu leeyahay ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo rasmiga ahu waa shilinka soomaaliga shilinkii soomaaliga ahaa haddee waxay doonaysaa si loo sameeyo waa in horta ummaddu ay tahay mid dadku ay aqbalayaan waa inuu yahay waa in uu yahay lacag wanaagsan oo aan la been abuuri karin waa inay noqotaa waa inuu tahay mid waddanko dhan laga dhex sugin karo oo maogtahay waxa weeye markaas maamulkii dowladdo dhan ay ku wada sido waddankoo dhan oo qof kale qof diidi kara iyo qof is hortaagi kara iyo qof mid kale samaysan kara midna uusan jirin iyo hay-adaha caalamiga ah oo heshiisyada lala leeyahay oo dhaqaalaha waddanka iyo markii adiga wax lagu siinahayo lagu taageerahayo dhaqaalaha ruuxiisa iyo tala adag baa lagu leeyahay sida world bank iyo imf iyo hay-adahaas ruuxoodu in lagala tashado oo talada ay wax ku leeyihiin macnahedu waxa wey in la derso lacag haddii la sameeyo lacagta markii la sameeyo suuqa lasoo geliyo inflation bay samaysaa sheerba iyadaa samaysaa hadda waad garan kartaayo shilinku horta ma qiimo dhac kuma usan wuxuu ku dhacaa qiimo dhaca siyaadada ahu markii lacag badan oo shilina suuqa la geliyo marmar waa dhexdeer wuxuu gaaray dhowr iyo soddon iyo buu joogay hadda wuxuu joogaa toddoba iyo toban iyo sideed iyo toban iyo buu joogaa macnaheedu waxa weye suuqa lacag badani kuma jirto oo isna soomaaliga ahu waxaa ka badan oo ka xoog badan lacagta doolarka ah xawaaladaha lasoo dira iyo lacagaha doolarka suuqayaal baa ka xoog badan markaas waxa weye shilinka qiimihiisu isagaa waa waa fiican yahay markaas laakiin waxa meesha ka maqan waxay tahay sida runta loo baahan yahay oo markaas shilinka loogu baahan yahay haddii waa lacagta qaranka weeye waddanka siyaasadda lacagta lama samayn karo haddaadan lacag shilin soomaaliya aadan lahayn oo lacagta waddanka aadan lahayn dadku wax kuma kala iibsan karo kulligu shilin soomaali dollar kuma iibsan karo dadka qaar baan dollar wax ku iibsan karin waxaad kasoo qaadaa qof islaamta maogtay ay dhici karto xoogaa yaanya ama xoogaa basada inay suuqa kasoo iibsato adigu ma oran kartid dollar haddaad ku iibso iyo waxaasi ma oran kartid qof reer miyo tuulo jooga inaad kuma oran kartid shaaha ma ogtahay ku cab doolar ku cab ama haddii kaleeto neefkaaga xoolaha doolar ku siiso oo doolar maogta waa lagu siinayaa kuma oran kartid marka shilin soomaaligii mar kastaba waa loo baahan yahay waana imaan doonaa waana wax mustaqbalka laga fakarahayo waana lacagtii waddankana iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo waddanka tilmaantiisii lacageed isagaa noqonaya waana moogtahay wax taladiisa moogta ay bilaaban doonto
waa mahadsantaha gudoomiye waxaa jirta in marka laga hadlaya hadda dhaqaalaha oo kale soo gala bangiga ilaha dhaqaalaha ayuu ka yimaada dekeda garoonka ma jiraan meelo kale oo aad dhaqaalo ka heshaan xaddi intee la egoo lacaga ayaase ka soo gala dekeda iyo garoonka oo kale oo bangiga kusoo xarooda ma maalinaa loo soo xarayaa mase bishiiba mar mase toddobaad yaa loo soo xarayaa lacagaha
lacagaha dekeda iyo maogtahay haddii lay ku ron yahay iyo airoboorka iyo dekeda iyo furdada iyo meelahaasoo dhan lacagahooda waxa weeye waa inay maalin kasta soo xeroodaan maalin kastaba maogtahay waxa weeye xafiisyaha bangigu laamo yar yar buu ka furay oo xafiisyaha dekeda iyo airoboorka iyo furdada dhexdeeda markaas halkaasaa lacagta la geeyaa markaa isla maalintiiba waa laga soo maogtay qaadaayo isla maalintiiba maogta bangiga dhexdiisa waa in la keenaa bangiga weyn xarunta waa in la keenaa marka dakliga dowladdu sidiisaba waxa weye de kuwaas dakliga keliya dowladda ma aha waa qeyb keliya ka mid a dakliga soo gala mogta bangiga soo gala ama dowladda soo gala bangiga waxaa soo gelaya waa wixii dowladda soo gala wax kastoo haddee dowladda soo galaaba bangigaa loo soo gudbiya bangigaa la keenaya hadday dibadda ka yimaadaan waa musaacadooda dibadda ka yimaada waa bangigaa la keenaa waxaa hay-adahaas wixii kasoo galaa la keenaa waxaa weli ka maqan weli ma ogtahay deed oo aan weli aada u fidin canshuurihii iyo waxaas cansida canshuuraha ma ogtahay guryaha canshuuraha macaashul macaashka ama faaidka faa'iidadooda ama ma ogtahay kuwa ma ogtahay ganacsiga wixii ka baxsan oo canshuuraha la yidhahdo canshuuraha tooska ah oo ma ogtahay guryaha iyo mogta laga qaado iyo dacmasiriga oo kaleeto oo magaalada dhexeeda iyo kuwaas baa weli aan si fiican u socon oo mogta waxay ku xun yihiin ayagu nabadda iyo xaasiloonida iyo waxaas iyo waddanka inay si fiican ugu baahaan bay ku furan yihiin kuwaas
waxaa jirta in markii ay shaqada ka tagtay guddoomiyihii adiga xilka kaaga horeysay yusur abraar oo muddo yar un xilkaasii haysay in ay sheegtay in musuq maasuq uu jiro taasina ay sumcaddii dhaqaalaha loogu aaminayo dowladda ay dhaawacday su-aale intee la-eg ayaa adiga ka guddoomiyaha hadda jooga xilka ama horena usii hayay idinka soo wajaha arrimahaasi
arrimahaas mogta markaas waxa weye dowladuhu markii wax dareena la sheego dareenka markaas dhagaha loo taagaa markaas waxa weeye shaki baa dhasha laakiin isla markiiba wuxuu maogtahay dowladuhu waxa weeye dhaqan baa jira maogtahay laysku afgarto oo laysku wada hadlo oo mogta waxaa isku lataa arrimahaas markaas waxa weeye waa un dhigataagaas horeeto waa marka dareenku iyo mogtahay qayladu ay yeerto uun horeeto weeye inta ka dambaysa waxaa imaanaysa maogtahay waxa la oranaya war waxaasa dhacay waxaasa u dhaceen waa layska shaafiyayaa waxbaa la fasaxayaa hab laysku kalsoonadaa la abuurayaa xidashaa la sameynayaa marka arrimahaasna hadda waa laga soo gudbayo mogtahay dowladda iyo mogtahay hay-adaha kaleeto mogtahay oo caalamiga ah waxaas waa laga wada hadlay waana laga heshiiyey nidaamyadan waxa la samaystay mogtahay aan maddame loo kala shakiyin oo mogtahay laysla warqabo wax laysla wado loo loo wada hawsha loo wada mudo oo laysla laysla macaamilo
waxaa jirta in la magacaabay hanti dhowrka iyo xisaabiyaha hanti dhowrka guud iyo xisaabiyaha guud ee dowladda waxaa la sheegayaa in ay inta badan hay-adaha deeqaha bixiya ay iyagu shaqooyinkaasi dadka qabanaya ay soo xulaayeen sidoo kale guddoomiyaha bangiga adigu hadda aad haysid laftirkeeda inay ka mid tahay waxyaabaha ay doorka ku lahaayeen cidda lagu aaminayo howshaasi si beesha caalamka ay u hesho kalsooni ah inaan mar dambe musuq maasuq aan laga shakiyin amaba uusan imaanin marka ma ku jirtay jagadaada tan ay beesha caalamka lugta ku lahayd sida hanti dhowrka iyo xisaabyaha guud oo kale maya ayaga qoladaas horeto ruuxeeda maogtahay mar kastaba horta dowladdu waa dowlad rasmi ah waa dowlad waxaa layihahdaa waxaa kan layihahdaa sovereignity-ga dowladda iyada arrimaheeda iyadaa leh iyadaana xukunta dowladda sharci bay leedahay baarlamaan bay leedahay madaxweyne leedahay ra-isul wasaaray leedahay maamul bay leedahay marka sharcigaa qeexaya habka hay-ad kastaba iyo qof kastaba la magacaabayo qof yaa magacaabaya sidee lagu magacaabaya marka shuruucdii dowladda baa mogta caddaynaysa qolooyinkaas kaleeto mogta waa kalsoonidii waxas wax sidii wax lagugu siin lahaa iyo wada shaqayntii iyo inay ku dhiso maahane mar kastaba waxa weeye awooddaas waxaa iskale dowladdaa iskale qoladii horta la magacaabay haday hanta dhowre iyo iyo ay yihiin iyo waxaasna dowladda un maogtahay qolooyinkaasi waa un ka warhayaan un maahane maogtahay dowladda magacaabatay xisaabayahii hanta dhowrka labadaba aniga iyo hadda aniguna hadda keligay maahiy waxa aniga uheliya guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka uheliya sidaan ii sheegayay weliba waxaa uheliya xataa boorkii sareeto oo guddiga maamulka la yidhaahdo oo oo kaba sarreeya xataa guddoomiyaha ka sarreeya oo siyaasadda guud oo bangiga iyagaaba dejiya marka cid dabadda ah oo ma ogtahay ku leh saamayn iyo awood ku leh ma jirto arrimaha kan waxa weeye waa un kalsoonida xaggeeda unbaa nidaamka iyo unbaa laga wada hadla maahane qofkii la magacaabayo dowladda soomaalida ay magacaabayso dowladda soomaalida leh iyadana magacaaba aada umahadsan tahay guddoomiye inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali tanintaan dibdamba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaane iyo barnaamijka waxaad la socoteen martida mikrofoonka haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington iyo saharo ciidlanuur
barnaamijkeena caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeeshay mulkiilaha amaba agaasimaha idaacadda wareegta oo talow halkay wareegtaa halka aan shaqada ku qabtay waxa weeyaan hal microfoon oo sameecado waaweyn leh iyo ambarafayirkiisa qura idaacadda wareegta waxaa la yidhahdaa xayisiiska wareega leh waan lugeeyaaba ma jeclina ma u daraa waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan sheekadii adeegto iyo gabadhii maryan oo xaalkeedu noqday bariga dhexe waxa aan ka maqnayn waraysigii salaaderbi gaar ahaana qaybta fankiisa isaga sida gaarkaa u khusaysa ee ku aadan jacaylkii berisameedkii gabar caalbuura ayaan istoonaynay sidaas ayay caalbuur ku timid gabadha heestisada sidaasay ahayd qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska bilowna ee saleebaan aadan biibiile wuxuu hal abuuray oo uu hirgeliyey idaacad isaga u gaara oo aan lahayn xafiis amaba xarun ay ku taallo balse wuxuu la lugeeyaa oo uu magaalada oo dhan cagta ku soo mariyaa mikrofoonkiisa oo ugu magacdaray idaacadda wareegta wuxuu ii sheegay inuu baahiyo xayeysiisyada baafinta iyo weliba wacyigelinta bulshada waxaanu ka shaqeeyaa hargeysa iyo burco bal haddaba sheekadiina dhex martay aniga iyo saleebaan biibiile waxay ku bilaabantay magacayga sare waxaa la yidhahdaa salebaan aadan maxamuud biibile naaragteedu waxay ku magac dheertay biibile idaacaddan waxaan kusoo bilaabay habab xirfadeed oo shaqo oo markii aan dhalinyarada ahaana lagu tababaray redio muqdisho qaybo ka mid ah salebaan goormo ayaad adigu qaadatay tababarkan ee aad ku qaadatay redio muqdisho ad hadda ii sheegtay maxaase berigaa laydinku tababaray anigu waxaa arday degmada markeeska ka dhigta marka sideetan iyo labadii meelahaas markii aan marayay famki waa nin maamuli jiray oo iskuulka igu maamuli jiray iskuulka iga saaray marka wuxuu ninkan uu faamo badan yahay gabayada iyo heesaha iyo waxyaabaha noocaas aan aqaanay marka ninkii maamuli jiray idaacadda geeyey marka adigu sidaas unbay arrintaygu ahayd sidaas unbaa marketka lagu siiyey waa tay marka muddada laba iyo siddeetankii ilaa hadda oo aad barnaamijkan iskaa aad ugu shaqaysatid intii udhexaysay ma ku shaqaysay xirfadan maayo dee waddankuba markii dambe waa iska burburay oo anigu markii meeshii waan ka tegay saddex iyo siddeetanka dabeeqadii waa taa markii hore saray anigu reer burhaan ahaa waa taa dabeete waxaan tegay magaalada hargeysa magaalada hargeysa oo ganacsigu ku badan yahay waa taa marka waxaa joogay markii afar bilood magaalada hargeysa waxaan ku joogay waxaan ka dhaadhicinaya anigoo aan microphone lahayn sidaan marketinga u sameeya meelaha baacbisaga ganacsiga waa taa markii dadkii waxaygii qaatay ay ogyihiin inaan wariyana ahay abwaanna ahay midda kale wariyana waanahay abwaanna waanahay dadkii waxaygii way qaateen marka microphonekii baan iibsaday marka waxaan ku baahiyeyba ganacsigii marketingkii baan sidaa ugu baahiyey marka dadkii waxay u baahdeen codkayga wanaagsan inaan ugu baahiyo marketinka idaacad la-aan iyo telefishin la-aanba bal intaynaan u gelin markaa qaabka aad xayeysiiska u baahisid muxuu ka kooban yahay qalabka aad shaqadan ku qabataa qalabka aan shaqada ku qabtaa waxa weeyaan hal microfoon oo sameecado waaweyn leh iyo ambarafayirkiisa qura marka ma ma gaadiid baad ku qaadaa mise adaa la lugeeya may magacayga haddana qaybta labaad idaacadda wareegta waxaa la yidhahdaa xayisiiska wareega leh waan lugeeyaaba ma jeclina inaan ba u daraaco meelaha bulshada ku badan tahay waad kala taagaysaa waad maqasiinaysaa meel kale aad la tegaysaa waa tay marka idaacadda wareegta dhegaystayaasheeduna way socdaan iyaga laftoodu way wareegaan dad badan baa iska kay daba socda dhalinyarada u badan oo dhalinyarada xiisaysa rag iyo dumarba kala kay socda maalintii oo dhan oo iska kay daba socda afkayga fiican oo idhaa mar bad ku celi bal hadda xayisiiska sameynaysa marka weli intaad bas kortay xayisiiskaagii ma ka dhex bilowday waabay dhaxdaa mararka qaarkood inaan ka dhex bilaabo xayisiiskayga saan u xayisiyo dadku maadaama masaakilada iyo madadaalada aad baan u aqaano waaban madadaaliyaa dadka intaan badka la socdo waxaa la aasaa waa hablaha dhalinyarada qalabkan badan asita ma ayaa idhahdaa bal waxaan doonayaa inaan nin hore ku qaban oo aniga waxii qabato oo qalabkan markiiba u dhigta xataa waa halkaasaan ka bilaabaa marka dee beryahan waxaad qaadaa sow maaha hablaha waa lala qoslaa miya lagu qayliya ha hablaha dee waa lala qoslaa laguma qayliyo hablaha kasan fiican waxaa baan idhahdaa inantaan guurka karaya inantaa basra ido noocdeeda wanaagsan basarkeeda wanaagsan ayaan baashirayaa waxaan baashirayaa baashiraada wanaagsan inantan barbartaagana waa lan baashiraya intaasaaban ku yala shirfaa maogtahay unta habli way qoslaama de intaasay keenaya istiraax dadmarku intaasay istiraax ku noqonaya marka ee, geesta kale haddaad eegno een, markaad xayeysiis aad u samaynaysid meherad ganacsi sidee u heshiisaa qofka marka hore waxaan usoo sameeyaa qofka marka suugaantaan usoo sameeyaa midhahaan usoo sameeyaa xayasiiskaan usoo sameeyaa combyuutar baan ugu soo qoraa inta xayasiiska baan ka dhex saraa waan naqashiyaa wixii qofkii marka uu qanciyahan ula baayacsamaa idhahdaa intaasaa bixinaysa waa tan marka ma saacad baa ku heshiisaan mise muddaad qabsataan maalmo ah aa muddaan qabsanaa qofkii matalan toban saacadood shan maalmood oo laba saacadood xayasiiska in loo sii daayo toban saacadood loo shaqeeyo labaatan saacadood loo shaqeeyo shan iyo toban saacadood loo shaqeeyo marba qayb baa loo sii daynaya de alan wixii marketing oo maarmuula lama sii wadaday karo waa tan marka shantaa maalmood miyaad duubaysaayoo intaad cajalad ku duubtaabaad een, aad markaa rikoodh ahaan ku baahinaysaa mise mar kasta adaa een, codkaaga oo toosa ku baahinaya codkayga ma duube codkayga ayaan ku codkaygaan ku baahiyaayo waxaan jecelahay inaan codkayga ku baahiyo oo aanu duubin waata marmar ma ku dartaa een, ama heeso ama wacyigelin markaaad xayeysiiskoo kale aad ka yara nasanayso haayo de idaacadaydu barnaamij dhan bay leedahay oo marka hore anigu waxaan ahay idaacadda wareegta laba shaqo waxbaan ka helahaa xayeysiiska iyo baafinta oo aan mikrofoonada ku baafiyo dadka luma ama waxyaabaha luma waatan iyo xayeysiiska labada dhaqaalaan ka helaa inta kalena aanaa dadkayga ugu samafala dhalinyarada waxaan ka waaniyaa afar qodob ama shan qodob lambarka inaanay qabyaalada isticmaalin lambar laba inaanay kori qaadan wixii aan ahayn askari lambar saddex inaanay isticmaalin waxyaabaha mukhaadaraadka ah lambar afar inaanay taariibin haddii ay taariibaan ay la kulmi karaan bilbob iyo kufsi lambar shan bulshada somalilandba waxaan ka waaniyaa inaanay isakoorin hayb ahaan iyo gobol ahaan si bulshadu u noqoto mid aada ugu horumarsan
waa halaag dhegaystayaal haatana waxaan idinku wareejinayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto oo sidaan horeba idinku sheegay aanu xaalkeedu qumanayn
goor la hurdo bogay mise waa takhtarkii oo ka tuuraya dawana sida ilaan waa nin wax cunaye cabdi baaba u qaadan waayey inta la wada fadhiistaa sheeh maryan soo karisay la wada cabbay takhtarkii baa inta qosol gaaban qosla yidhi alla naago bala idin heshay dhaawacan ogaabay qabtaa markaasay weliba shaqaynaysaa warbalaaye kugu dhacdaye yayanku maqala yara gaabso cabdi baa yidhi dhan ay aadaba halkaasay tala rafanaysaa iyadoo maryan tii la qashay haddana lagu
garcada wa sheekada haddiyaa ku goyseen od baratay gadmada iyo urgumarkaba od baratay gadmada iyo urgumarkaba usha hubinta laga goyn geljira yaqaani maxaa adiga kaa galay dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah habeenkii balaayadu heshay maryan may aqoon lamana socon dhaqamada iyo caadaadka loo ilaaliyo rimayga oo horay ulama ay kulmin cid u sheegtana daaba ismay ogayn waxay ahayd walla cugubahoo carcartiisa qaba iyo weliba ciirsila'aantiisa kaloo u dheer eebbow maxay noqon cabdi wuu ka baxay ballantuu qaaday iyaduna waxba ma ay weydiin marka iyada ah xaaskii cabdi waa joogay oo waayo hore ayuuba yimid afada reer kalihi waxayba ka masayrsan tahay dahabka ilkaha ugu jira inkastoo been laga gaday looguna sheekeeyey cidda maryan baa dahabkaas keentay afadu waxbay dareentay inkastoo yan xaqiiqdii helinna weli way daba socotay oo waxbaa ka guuxayay cidaha dariskaa way xansatay ha yeeshee weli wax dhaba may helin maryan intay canjeeladii diyaarisay bay haddana shaqadii dacal kalo ay lahayd qabsatay is aragtay inayan fiicnayn hargab iyo wax lamida bay u haysataa qof iyada yaqaanina meeshaba keensan maayo maryan baa owr leh maxaa yeelay loomaba malayn karayn oo shakhsiyad aad u dhowrsoon edabtuna ku badan tahay bay ahayd hooskeeday ka cabsataa magaalada lama ay qabsan inkastoy muddo aad u badan joogtay war jiraaba cakaaruu imane subaxaa la kac canjeeladii iyo shaahiiba laga wada laac shaqadii baa loo wada faqdiirtay maryan iyadu waa qof qofka keliyae dhammaan reerka isku xirkiisa dhaqankiisa iyo sanaantiisa haysay howl kastoo gurigaasi leeyahay weji kastaba ha lahaatee iyadaa ka mas-uul ahayd loogana hurdi jiray maalinba maalin bay gurtay maryan waa lagu soo kordhay awal madax wareer iyo diid bay xaajadu joogtay markii dambe waxaa timid lallabo iyo matag inay keento subax baa la wada shaqo tegay maryanna waxaa lagu dhaafay inay guriga kasii shaqayso maryan intay dembiisheedii qaadatay bay suuqii aaday kolay meel dhexaad sii marayso ayay lallabootay matag bay meel dariiq ahoo dadoo dhammi wada marayaan oo suuqa dacalkiisa ahayd isla rogtay waxay meeshii ceecda gurtaba wixii uus caloosha ugu jiray baa dibadda yimid aad bay u dhiboonayd xanuun xun baa qabtay derbi cidlo ah bay iska fadhiisatay iyadoo itaalkoodu aad u yaraa madaxdayaan lallabo iyo calool maranoo dabayli dhex guuxaysana la joogila goor dambe baa maryan sara kacday way sii luuday suuqii oo goor hore wixii fiicnaa ooyii lagu kala tegay bay tagtay halkaasay iyadana dhibteeda u gaarkaa kala kulantay maryan waxay rafataba markii dambe iyadoo waxxun sida ayay haddana dib isaga sii luuday waa goor dambe gurigii oo hawsha ka sugaysaa ay tira beesha bay timid jidka intii ay sii socotay bay kaniinigii madaxa sii gadatay way laqday inkastuu yaro dejiyey haddana arrintu madax wareer ma ahayne waa howl kaloo si walba uga sal iyo qaab duwan qadadii bay dhardhaar maagtay taasoo aad ugu adkaatay way ka kacday oo meel agteeda ahayd inta iska fadhiisatay dhafoorada qabsatay maryan oo sidii u yaaban baa reerkii soo horraan yeeshay arke inaan dab shidnayn afkaa la wada buuray maryan markay joogi kari weysay bay salligeedii iska tagtay
waa hagaag toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonaa haddii alla ogolaado haatanse waa qayb kale oo aad u xiiso badan iyo fanaankii weynaa salaad maxamed shardi salaad derbi salaad waxaan maqlay inaad leedahay qiso jacayl oo adiga kusoo martay qaar badan oo heesahaaga ka midiina ay halkaasi ku qotomaan sheekadaasi intii suuragala haddii aad nala wadaagto bal noogu bilow sida ay ku dhalatay heesta ceelbuur heestaas taariikh jirta ayay ahayd walow muddo dheer ay kasoo wareegtay gabar caalbuura ayaan isdoonaynay sidaas ayay caalbuur ku timid gabadha heesta sidaasay ahayd walow heesta badankeeda xaliteria ayaa sameeyey anigu waxaan ku dartay inta caalbuurka iyo musigoon sameeyey anigu waxay ka bilaabataa qaybtaan ku dartay waxa ay lacayn tahay sida geed caleenlo cusub oo ka baxayo intuu roob ku coreeyey laamaha caleentii ay midoocayn tahay lagu wada ciyaaro loo ciid tago caano iyo nabadoo eelbuur ku yaalay caynkiisa leedahay calina inta hasta badankeeda saa sameeyey waxuu ka bilaaba inta hore naanaa ku tirsaday ayadna walow aan ku caashaqay adna aad ciil tirin walow aan cadaysnahay adna aad cudoon tahay wow isagu marka wuxuu ka bilaabay culays kuma dhaqaaqdo mana cararto cagta socodka kuma dhirirta ciiddii way ciribsataa ceeb male yartaniyo qur-aanka cadeeyo qur-aanka walow aan ka dayni waagi dambe anigaa cadeeyo ama dadkiibaa cadeeyo layidhi marka wuxuu ku dhammaystiraya heesta ilaa ciribta hoosiyo inta caaradeeda cadxun ku arki mayside waxaad yaro tilmaantay heesta oo ku jirta inaad yaro cadhaysnayd waktigaasi cadho yar ma ku kala maqnaydeen ha anakoo isdoonayna ayaa la bixiyey oo ay guursatay waan gartay marka gabadhii ma iscalfateen mise sidii loola tegay ayay kaaga maqan tahay weli adugu haddan baan sheelnay oo maaragtay iyadii oo laba caruura leh iyo anigoo laba caruura leh laba garoob anagoo aan iskusoo noqonay markii dambena waan isguursanay oo maaragtay ifraax hooyo ifraax iyo dhashay gabadheeda holan joogta hadda waxaasaa jacayl lagaa yidhaa marka albur way dheertaa waqsideedu aad u dheertaa ya waan
العذاب ما يجي
markaa heestaasi cali diriye cali gaab iyo adiga oo maadaama oo ay heesto adiga adiga ay ku xusaysay adna qayb ka waa korneel reer jabuutiya waa beri dadkii aasaasayna ka mid ayuu ahaa waagii horena kooxda xoogga ayaan wadahayno asagoo sarkaala markii jabuutiga ay qaadatay gobonimada ayuu naga soo wareegay waan gartay marka haddii aan u nimaadno dhinaca kale heesaha n aad qaado waxaa ka mid a heesta laydhaan maruuro waa hees aad iyo aad u wanaagsan dadka qaar waxay sheegaan heestaas inay taariikh leedahay eryadeeda waxaa ka mid a naruuradii kalgacalka halkaad nacas
alburum bay la socotaa alburum ay daba joogtaaya hahe
iga guursaday ayaan ama hoos u noqon libina leelaa niyatii jacaylkee labadeena taagnayd nin baan daxalusiisa nasiibkaagii aragtaye annana awalkaygiio waxaan sugina roobaad sida ubaxa nuurtoy noloshan isfoortiiskula noqotay adigoo habeen nabada joogta armaad hoosu noqotaa ana libin haleelaa waaw inkasta oo aad nuugtid kuma naaxdid dherigii nafsi uu dul yaaleen inkastoo aad nuugtana kuma naaxdid halkaas ka baxday taas xasuusina hadda koode
inkastoo aad nuugtana kuma naaxdid dherigii nafsi uu dul yaaleen
heestaasi ayaannu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii cawayska washington intaaynu toddobaadka dambe iskugu imanaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaanada Thank you. cod dabacsan oo degan fanaanka salaad maxamed shardiisle derbi codkiisa iyo heestiisa naruura waxay gebagabo u ahayd barnaamijka caweyska washington oo ay isku soo dubarida halkana kasoo jeedinaysay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysinimo evening edition ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo adinkoo mar walbana naga daalacan kara bogga internetka ee somaali v o a com gabagabada idaacadda ayaan kusii shaqaynaa hasaateyntaanan hawada ka bixin aan qadar idinku xusuusino qodobada warka caalamka ugu weyn
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa gaaray dalka maleeshiya oo ah meesha saddexaad uu ku hakado booqasho afar wadan ku maray si uu xoojiyo cilaaqaadka maraykanka ee xulufadiisa eshiya madaxweynaha ayaa la filaya inuu isku daya inuu dabxi welwel uu ra-iisul wasaare najiib rasaaq ka qabay heshiiska isbahaysiga ganacsi oo obama la galay dalalka eshiya ee ku yaala badweynta basifiga maleeshiya ayaa xiriir ganacsi oo dhowlo leh shiinaha waxayna horey uga soo horjeesatay qeybo ka mid a heshiiskani dalalka toddobada ee ugu dhaqaalaha roon adduunka ayaa isku raacay unaqabateen horle lagu soo rogo ruushka sababo la xiriira tallaabada ruushka ee ukraine war wadajiro ay soo saareen kooxda laisku yiraahdo g toddoba oo ka kooban dalalka maraykanka canada britain faransiiska germany talyaaniga iyo jaban ayaa waxa ay sheegeen inay ka arinsanayaan inay sii xoojiyaan cunaqabatayntii ruushka sarkaal ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in cunaqabatayntan cusub ay bilaaban doonto maalinta isniinta ee soo socota mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegaya in duqeyn dhowra duqeymo dhowra loo geystay isku soo bax ay soo abaabuleen shiicada ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof ayna ku dhaawacmeen daraasiino kale maalmo yar uun ka hor doorashooyinka baarlamaaniga ee wadanka qaraxyada dhacay maalin jimcaha waxay ka dhexdhaceen kumanaan taageeraha kooxda asaabulxaq idaacaddeenii halkaasi ayaan kusoo gabagabayn waxaa soo jeedina anigoo hadaawud weyse caashi ibrahim baantan intaan ku kulmayno waa v o idinkaga tegaysaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.